bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh dhammaan waan salaamayaa dadweynaha madasha sigisti isugu yimaada ee kasoo galay dacalada adduunka subax wanaagsan iyo fiid wanaagsan baan idin leeyahay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijyadii xog waraysiga madasha sigisti oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadda soomaaliya laguna tala wadaago waxaa barnaamijka caawa marti inoogu ah nabadoon yaasiin cali samal cumar oo kamid a nabadoonada ugu miisaanka weyn gobolka mudug waa dhowahay waa dhowahay welcome baan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka sigisti ahlan wasahlan yaasiin waxaan doonaynaa inaan su-aalo koobkooban ku weydiino oo ku saabsan deegaankaas aad ka tahay nabadoonka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaan ognahay dhowaan inay shaqaaqooyin ka dhaceen waxaad si kooban nooga warantaa adoo noo guud maraya degenaanshaha magaalada iyo xaalka nabadgelyo sida uu yahay imika bismillahi alxamdulilah wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim waxaan salaamayaa dhammaan inta badasha ku jirta iyo inta nasiibka hadda u yeelata inay dhegeysato madasha sigisti waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda asalaam saakay intaan anigu ka warqabo gaalkacyo waa nabad wixii hadda daraas ka dhacay wax ka dambeeyeyna ma dhicin cawabari un baa hadda kolley lagu joogaa wax hadda wadahadal iyo waanwaana oo wixii dhacay ka dambeeyey oo rasmiyani ma jiraan qolo walbaana deegaankeedii iyo meeshii ay awal deganayd bay hadda ku sugan tahay intaan anigu ka ogahay
aad baad umahadsan tahay su-aasha koowaad aan ku weydiinayaa nabadoon yaasiin cabdisamed waxa weeye waan ognahay arrintii daraas ka dhacday aad iyo aadna waa uga tacsiinayna dhammaan dadkii halkaa ku dhintay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo haddaad noo soo koobto khasaaraha meeshaa ka dhacay intaad ka og tahay intee buu leegi khasaaraha dhacay anigu hadda magaalada garawaan joogaa goobjoog ma ana ahayn laakiin waxaa igu maqaalaha isbitaalada dhinacan puntland waxaa la keenay afartan iyo toddoba qof oo dhaawaca dhimashaduna waa toban qof laakiin dhinaca kale khasaaruhu ma badnayn afar qof oo dhaawaca la ii sheegay dhammaantood ilaahay baanu baryanaa intii dhibatan inuu naxariisto inta dhaawacana inuubo inuu u boogadhayo yaasin maadaama aad tahay nabadeena nabadoonada deegaankaa kasoo jeeda siba waqooyiga gaalkacayo shaqaaqadaa daraa dhacdayna aad midka tilmaantay waxaa nagu maqaalaa in isu ciidan urursi iyo isu urursi ay jirto magaaladiina uqax ka bilowda arrinkaa maxaa ka jira arrinkaasi waa jiraa waxaan rabaa inaan wax yar oo guudmara ku sameeyo taariikhda gobolka gobolkani horta wuxuu ku yaalaa bartamaha soomaaliya wuxuu in isleegu jiraa muqdisho jigjiga hargeysa iyo boosaaso waxaa soo gala wadooyin badan waxaa isugu yimaada cultureka soomaaliya oo dhan qabaailka soomaaliya qola aan deganayn oo soomaaliya oo aan deegaan gaalkacyo ku lahayn oo hoy ku lahayn qadar kasta ha u noqdee ma jirto waa meel subax kasta ay soo galaan ummadda soomaaliyeed oo magaca soomaaliya af soomaaliga ku hadasha cid waliba ay timaado oo ka danaysato ama ay meelaha kale uga tallaabaan marka waa gobol runtii ay haddana deris ka yihiin siyaasadaha soomaaliya gaar ahaan deegaamada waxaan four point five ka lagu qaybiyey la yidhaahdo labada beelood oo mushkilada soomaaliya hadda asalka u ah sida beesha daarood iyo beesha hawiye waa meesha ay iska isaga yimaadaan oo xuduudda keliya yihiin waa gobolka keliya oo soomaaliya dhibaatada ka dhacda ay guud ahaan soomaaliya saameyn karto lana odran karo mushkilada soomaaliya oo dhan taabatay waxay ka aasaasantay magaalada gaalkacyo ama gobolka mudug haddana xalka soomaaliya waxaan isleeyahay waa meesha keliya oo soomaaliya haddii heshiis ka yimaado soomaaliya inteeda kalena heshiis ka imaan karo waxaa wada degan laba beelood oo beelahaas aan sheegay ku kala abtirsada indhaweed ilaa iyo intii ka dambeysay ninety one-kii conflictigaa siyaasadeed waa ka jiray saysigaas magaalada ninety three-gii baa heshiis la galay oo lagu soo wada degay iyadoo qoladan sacadka ay ka maqan yihiin ama gaar ahaan beesha hawiye waxaa jiray xuduudo gumaysigii uu awal markii hore sameeyey waxaa kasii horeeyey deegaanka hadda dadka gumaysigu iyadoo soomaali la yahay oo dhulka la degan yahay buu yimid imaanshahaas gumaysiga ka hor dadku daaqsin iyo ceel iyo cashin buu lahaa dhulku waa kala xadaysnaa waa laysu soo tallaabi jiray markii naq iyo wax laysugu yimaado haba daaqsin dhulku marka dadku ceelasha iyo cashinta iyo daaqsinta waa la kala lahaa qoladii abaartataa qolada kale hadday u tagtana xeer baa soomaalidu kala haydo waa la martigelin jiray laakiin intii gumaysigu carada yimid markii dambena soomaaliya hadda xornimo raadinta ay noqotay oo xornimadii soomaaliya soomaaliya oo dhan unbaa intii damiir iyo dadnimo lahayd baa ka qayb qaadatay marka isu furankaas iyo isu socodkaasa wuxuu keenay in dad badanna deegaamadoodii ay ka yimaadaan dadna deegaamadoodii loogu yimaado kadibna waxayba noqotay haddee in dadkii qofna uu tirsado inuu deegaankan isagu asal ahaan ulahaa laakiin lagu soo martiyey qofna uu tirsaday deegaankan isagu hadda soomaaliya oo soomaalinimo ku jooga uu arkay oo deegaanka inuu wax ku leeyahay uu isu arko waxyaalaha marka ay arrimuhu isu keeni layihiin arrimahaasa kamid ah waana mushkilada soomaaliya oo dhan dee qarankeedii u burburay oo maqaanti waxaa ka maanta caasimadda soomaaliya oo labada kun oo sano soomaalidu dhisaysay maanta waa guri reer bay noqotay wax allaala iyo wixii soomaaliya ku tabcatay subax barqadii baa laga tegey dee magaalooyinka kalena la xeer bay noqdeen oo meel walba un abtisiyo hoose yeelatay marka magaalada keliya waxa weeye gaalkaciyo aan heshiiskana lagu ahayn asal ahaan yaale iyo yaalehna la isku haysto oo hadda mushkiladeedu asal ahaan halkaasay lugta kula jirtaa waad mahadsan tahay marka haddaan soo noqotay jawaabtii nabadda imika ka jirta saaka aad tiri nabad baa waaga ugu baryay nabad caga badan ku taagan ma tahay oo la xakameeyey oo aad gacanta ku haysaan mise waa nabad iskeeda ay u kala dafeen dhinacyada dagaalamayay
maya lama oran karo caga adag bay ku taagan tahay waayo meesha colaad baa ka dhacday hadda heshiisna laguma saan kuu sheegayna waxaan qarsoonayn baa jira gobolka mudug dhinacan daaroodku waxay yidhaahdaan waa shan degmo laba degmo muran kuma jiraan oo walaalahaya waa loo ogolaya inay deegaankooda yihiin awal haben la wada deganaado oo hadda soomaalidu meel walba waa wada degtay waa degmada hodiyo iyo degmada xaragdheer saddexda degmoo kalena waxaa tirsada dhinacan puntland ama beel ahaanba haddaan af ku ballaaray beeshaan daaroodka degmada saddexda degmo oo ay beeshaani degto walaalahayo saddexda degmaba waxay sheegtaan inay wax ku leeyihiin oo wax ka degan yihiin oo leeyihiin markii dambe oo hadda shirkii cadaada la isugu yimidna waabada weydo dee dastuurkaaba lagu qoray oo qodob dastuuriga laga dhigay gobolka mudug oo dhan inuu hoostago galmudug ka tirsan yahay oo arrintaasi arrimaha asalka u ah colaada gobolka mudug bay qeyb ka tahay sheegashada walaalahayo ay sheeganayaan inay gobolka mudug oo dhan iyagu leeyihiin oo ay xaq uleeyihiin inay iyagu xukumaan oo ka taliyaan oo taladoodu taladiisu ay ka go-do dee dhinacaanina dad deegaankoodii lagu haysta isu arkaan marka sidaasa hadda kalifaysa inaan nabadun caga badan ku taagnayn wax wadahadal oo weli furmayna ma jiraan sideedana inta gobolka mudug dhibaatadu ka socotay ninety treega iyo heshiiskii xamar la isugu tegay ka hor iyo kadib weli inta laga wada fadhiista maxaynu isku haynaa maxaynu kala leenahay weli lagama wada hadlin qof walbaana qolo walbaana waxay isu aragtaa inay iyadu rigkii tahay oo saxan tahay oo jidkii saxda aha ku joogto oo laga gardaran yahay marka arrin hadda ku timaada nabadgelyo ku timaada in marakanuu sidii loo kala itaalrooyaa lagu kala jooga mooyaane nabad hadda rasmiya oo inta la wada hadlay wixii la kala leeyahay la kala sheegtay oo dhexdhexaadin timid oo ehelnimo iyo islaamnimo inta loo wada hadlay qof walbaa kii gardaraana uu gardaradiisii garaystay kii laga gardaraana hadde uu walaakii kaga qarcay hadduu gardaradiisii uga garaaday weli maahay dhicinoo ma jirto waa hagaag waad mahadsan tahay dhegeystayaal weli naga dhegeysanaysaan waa madasha sigisti oo alaaba lagu falandeeyo siyaasadaha soomaaliya caawana waxaa marti inoogu ah barnaamijka nabadoon yaasiin cabdisamed cumar oo kamid ah nabadoonada gobolka mudug yaasin haddii aad naawilaysaan in wadahadalla dhacaan ama meeshaas dadkaas isku fara saaray ay ku wada hadlaan waxay noqon doontaa wadahadallo dhaqan oo nabadoonadiina iyo isimada iyo dadkaasi ay iska arkaan mise waxay noqon doontaa wadahadallo siyaasadeed oo maamuladan ka wada hadlaya horta maamulku dee meel kale kama imaane maamulku shac dadku ka yimid mushkiladaha soomaaliyana inta badan waxay ku hayaan salka dhaqan bay ku hayaan siyaasad kuma hayaan waxaa la isku hayaa soomaaliya dhibaatada ugu badan oo ka jirta oo qof kastoo soomaaliya og yahay xaqiiqadeeda waa dhibaato deegaan mar hadday marka dhibaato deegaan tahay dhinac walba maamul iyo wuxuu sheeganayaa mas-uuliyad dabcan maamuladuna ka maqaan mayaan markii miis la isugu yimaadoo la wada hadlayana waxa wada hadlayaa dabcan waxay noqonayaan dhaqanka waayo waxaa la isku hayaa waa ceel iyo carshin iyo daaqsin iyo halkaan anaa degenaan jiray xawaashaydii baa ku taal ceelkaygii baa ka qodan anaa ab ahaan u deganaa sidaanay ii tahay adigu maxaad wax ku sheeganaysaa in la kala gar qaato oo la kala garaysto oo qofkii wuxuusan lahayn doonayaano uu hadday u suuroobi waayaan uu garawshiyo bixiyaa la rabaa kii waxa uu leeyahay ay ka maqnaayeenna waxaa la rabaa si nabadgelyada inuu u sheegto arrintaasina waxay imaan kartaa markii madal la isugu yimaado madashaasna annagu waxaanu soo dhaweyneynaa cid kasta oo soomaaliya oo wanaag iyo soomaalinimo rabtaa inay garsoor iyo goobjoogo ka noqoto annaga iyo walaalahayo inaanu miis isugu nimaano haddaanu annagu gardarannahayna gardaradayada nala tuso hadday iyagu gardaran yihiinna gardaradooda la tuso waayo laba isaysaa haddaad aragtid ama qof baa meesha wax ku jira ka saaraya ama midbaa waxaan ku jiri soo gelinaya laakiin haddaan la wada hadlin haddee awood keliya gacan keliya cudud keliya wax ma wanaajiso cududa caqli in lagu daray rabtaa inaanaan anagu hadda fidmada iyo dhibaatada aanaan jeclayn oo raalli ka ahayn oo qof soomaaliyeed oo islaam oo ehli tawxiida inuu dhinto oo macno darro u dhinto aanu aada uga xunnahayna tusaalaha ugu dhowaan ku siin karaa waxa weye daraa magaalada markii dhibaatadu ka dhacday waxaa lagu diriray waxay ahayd wado soomaali oo dhani isticmaasho wadada xamar oo jidka xamar ka timaado dalkao dhan isku xira waqooyi iyo koonfur yaa waxaa laga leexiyey meel magaalada koonaheeda si baabuurta transportka ee xoolaha wado baabuurta waaweyn aysan magaalada u mashquulin waxaa lasoo dhexmariyey xaafad dhinacan puntland ah oo garsoor la yidhaahdo laamigaa waxaa lagaga daray dhinaca kale oo controolka boosaaso markii loo socdo meel ah wadadaas boqol iyo soddon mijir oo kamid ah oo laamiga xamar markii kasoo deganaysa oo dhinacan puntland ah yaa walaalahayo inta u tallaabeen waxay yidhahdeen wadada laamiga lagu darimayo haddaad halkaan laamiga wadada kaga dartaan controol baad keenaysaan oo waa nagu soo dhawaanaysaan waxa magaaladaas wadankaa dhan oo ilaa half million dad ku dhow magaaladaa ku nool yahay nabadgelyadeedii faraha looga saaray waa damac noocaasa waa wado gaadiidka marayaa cid walbaa leedahay soomaali oo dhan ka faa'iideysanayso hadday dhisanto soomaali oo dhan ay dan u tahay qaab ahaan iyo deegaan ahaan iyo khariirad ahaanna aan deegaanka galmudugba ahayn marka arrintaasi qoliyo dawladda hoose dhinaca puntland iyo waxaa markii hore shaqaaqadu dhex martay niman marya calasoo dhinaca galmuduga badanaa magaalada isqabadkaasi wuu ka dhici jiray wuuna dhacaa kadibna waxaas waxay u badnaan jirtay inaysan dhibaatadu dhaafin inta markaa mushkiladu dhex martay walaalahayo waxay sameeyeen guryaha qorya la saaray waaweyn oo anti eregarafa iyo qoryahan mootarada magaalada gaalkacyo waa afar xaafadood waa israac iyo garsoor iyo horumar iyo wadajir walaalayo waxay degan yihiin oo loo aqoonsan yahay xaafadoodu ay tahay xaafada la yidhaha wadajir exna loo yaqaana baraxley saddexda xaafadood oo kale oo dhinaca puntland yaa waxaa loo qaybiyey mootarkii iyo anti eregaraafkii dadka afartan iyo lixda qofa oo dhaawacmay oo ciyaal yar yar oo dugsi qur-aan dhiganaya ay ku jireen oo kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacaaba waxay ahaayeen dad mootarkaas iyo xabadahaas maalayacniga macno darada loo riday ay laayeen dhinaca puntland waxaa yaalay madaafiic waxaa taallay taangiyaal waxaa yaalay b m wax wax lagu duqeeyo o dhani waa yaaleen laakiin labada qori waxay ku kala fiicnaayeen qorina mas-uuliyad buu lahaa oo in inta maxas annagoo ka cabanayna maxas in la laayay inaanu maxaslayno oo nidhaahna ha lagu rido ha lagaga aadsado runtii waxaan damiirka iyo dadnimadu keeni karin bay ahayd faanna nooma aha ee hadee garashada bini aadamkaa sidaa waa gacantii saddexaad oo walaalay ay saasoo kale sameeyeen oo inta shaqaaqooyin dhaceen ay magaalada meeshay arkaanba motor iyo xabado waaweyn ku rideen oo dad shacab aan waxba galabsan ay ku laayeen haddana sidaas ay tahay baanu deris kula ahayn oo aanu jeclayn inaanu walaalnimo iyo isfaham wax ku dhamayno laakiin ma ay dhicinoo hadee arrintaana hadda soo noqnoqotay mar hadday arrintaani soo noqnoqotayna magaaladii waxay unoqotay magaalo falastiin iyo israa'iil wada degan yihiin oo annagoo aanu falastiiniyiin ka noqono subax walba hadde motor iyo madfax joogtaayo dad maxaso aan waxba galabsan lala dhacayo waa garan kartaa xanuunka ay leedahay ama qofku hadduu in iscelceliyo aakhirka marka dambe xanuunku waa saameynaya marka arrimahaas sidaasay u dhaceen haddeerna waxaan qabaa waxay wax ku dhamaan karaan waxa weeye inta wada xaajood la isugu yimaado dhulku waa qeyd maaha oo saakay annaga inta noo kala go-o qolada iyo qolada kale haddii darisnimadeedu ku xumaato qeyd maaha oo intay jeexooda jeexdaan meel kale la aadi mayaan kanaal suwaysna la dhex marin mayo inta badda hindiya lasoo jeexo la odhan mayo kanaal ha la dhex mariyo derbigii jaynoo kale nala ka dhex dhismayo iyo baarliin caqligu wuxuu ku jiraa marka ciddii damac haldani ku jirana damcu inuu ka baxo ciddii wada noolaanshaha diidanina inay wada inay ogolaato in la wada noolaado wadahadal iyo miisna la isugu yimaado weliba waxaan ku baaqayaa waxaad ii sheegtay madashaan ilaa lix boqol oo qof ka badan oo soomaaliya kun ku dhawaad inay ku jirto cid walba le arrinta gaalkacyo in soomaali oo dhani dareentaa inay soomaaliya oo dhan xalkeedu gaalkacyo inuu yahay heshiiskeeda marka in madashaa cid loo qabto garsooro ka noqota annaga iyo walaalayo waxaanu isku haynaa nalala arko haddaanu gar daranahay dhinaca reer puntland haddaanu nahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanu soomaali u qabsoono oo ogolaano inaanu gardarada yada qaadano dhinaca kalena sidaas oo kale inay aqbalaan oo dadkiina soomaalida oo soomaalinimada danaynaya arrintaan aad ka dhigtaan iishu heer qarana oo aan beelaha meesha caalamka ku dhex jirin soomaali ay gaar u tahay oo aada gaalkacyo inta timaadaan oo wufuud soo qalqaarisaan miisiya madal intasan annaga iyo walaalahay aadna aragtaan soomaaliyana waxaan isleeyahay haddii gaalkacyo xali yeelato soomaaliya oo dhan baa xali yeelanaysa nabadoon halkaa kaa joojiyey waxa weeye saddex su-aalood oo kooban baan kuweydiinaya insha allahu tacaala waxaana codsanaya inaad si kooban igaga jawaabto hadii ala yidhahdo waxaa nagu maqaalaa dhinaciina puntland inaad ciidamo kusoo daabuleysaa ka kala yimi meelo aada fogfog oo dabaabaad wata dadkana iyagu ay barakicinayaan arrinkaa maxaa ka jira adeer arrinkaa waxba kama jiro ciidanka puntland wax barakicin mayo ciidan waa yimid oo waa run waayo ciidanku hadda maxastiisi ciidanku wuxuu ciidan u yahay inuu ilaaliyo dadka shacabka ah iyo xuduudihiisa iyo deegaamadiisa midka joogay oo madaafiicda haysta aan hadda kuu sheegaya gaalkacyuu joogay markii mootarka dadka shacabkaa lala dhacayay mas-uuliyad iyo caqli baana ka reebay marka ciidanka puntland cidna ma barakicin ciduu hadda dhibaato ku yahayna ma jirto laakiin inuu shacabka difaaco usoo gurmado waa ku waajib ay ku tahay waa hagaag waxaan ognahay arrintan marka laga yimaado wadada in arrintani ay salka ku hayso arrimahan siyaasadan kala duwanaanshaha siyaasadeed ee maamulkii galmudugga dhowaan lagu asaasay cadaado oo isbalaadi ku jira iyo gal iyo puntland oo iyaduna sheeganaysay dhinaca gacan ku-haynta gobolka isku haynteeda ayaa la isku hayaa miyaan la odhan karin marka laga yimaado ceelkii washington atri waa la isku haya
adeer waa sax wey waxa la isku hayaa horta waa magaalada magaalada hadda iyadaa ceelka iyo cashinta markii horeba ceel bay ahayd oo kadib bay magaalo noqotay dhul daaqsimeed bay ahayd waxaad og tahay ninety one kii soomaaliya markii burburku ka dhacay oo qabaayil loo diriray oo qof walbaa deegaankiisii aaday magaalada gaalkacyo meelaha lagu diriray oo lagu kala baxay oo la wada deganaa bay ahayd dhinacan puntland xuduuda talyaanigii uu sameeyey waxay madhaa sixty kilom seventy kilometer bay magaalada gaalkacyo hoos ka jirtaa waxay martaa meesha la yidhaha wargalo ciidamada xilligaas s s d f baa puntland xilligaa ka talinaysay ciidamadeedu waxay gaareen xuduudoodii markay xuduudooda joogeen baana la joojiyey ninety threegii heshiiskii gaalkacyo lagu soo wada degay markii hadda sababaha ay isugu tageen ururadii soomaaliya oo lagu heshiiyey soomaaliya in dib u heshiisiin laga sameeyo waxaa lasoo ballan qaaday in deegaamada dhibaatooyin ka jiraan beelaha degani ay wada hadlaan xamar baanu heshiis u tagnay anigu dadkii heshiiskaa ka qayb galay baan kamid ahaa waa la wada hadlay walaalaha iyo waxay codsadeen si qarannimadii soomaaliya loo raadiyay iyadoo colaadi jirtoo lakala qoqodan yahay wax lama dooni kareen magaaladiina waxbaanu ka deganayn caasimada gobolka ahayd iyadiina ha lagu wada noolaado dee dowladnimadii soomaaliyana hala wada doono waa ka yeelnay waa la soo wada degay waxaanu ognahay iyaga laftooda beesha caalamka xooggeedu aan ogolayn in soomaaliya iyadoo ka madax banaan dad soomaaliya inta wada hadlaan inay heshiiyaan dagaal heshiiskaasi inuu dhibaata kasoo gaadhay oo dagaalkii amis unisom iyo dhex maray iyo u f c sabab waxa u ahaa heshiiskii gaalkacyood oo waa ka warqabnaa anagu goobjoog baanu ahayn dee magaalada waxaanu usoo wada degnay inaanu isku nabadgelinay ahayd oo magaalada hal maamul yeelata annagaana maamulayna oo deganayn oo gacanta ku haynay jogoraafi ahaan iyo deegaan ahaanna in nala kula noolaado waa ogol lahay laakiin in annagoo dhan nala sheegto la yidhaha ilaa buurtila annagaa leh in adeer wax la qaadan kara maaha walaalaha iyana fikirkaanu isku haynaa waa kaa in la wada noolaado waa ogol lahay laakiin in lais sheegta ma ogolin okay waa hagaag weli meeshaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa madasha sigista alaaba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida barnaamijka xog wareysa caawa waxaa marti inoogu ah nabadoon cabdisamed nabadoon yaasiin cabdisamed cumar waxa weeye si kale haddaan udhigo isla su-aashaas markii dhinaca galmudug aad la xidhiidho waxay ku odhanayaan puntland qayb kamid a ayay xukumi jirtay muddo toddobiyi toban sanadood ka badan iminka maadaama galmudug la ballaadhiyey dastuurkuna uu dhigayo laba gobol ka yar inaanay maamul goboleed noqon doon annaga ayaa gobolka majority-ka waxayna ku salaynayaan oo leeyihiin laba degmaanu leenahay oo aan reer puntland cid ahaynala tarixin labada degmoo kaleoo reer puntland ay majority ka yihiinna aad baanu u deganahay tuulooyin badan baanu ku leenahay magaalada caasimada ah oo degmada shanaad noqonaysana qayb baanu ka nahay saas darteed boqol kiiba lixdan ama lixdan iyo shan gobolka annagaa degan waxaanuna doonaynaa inaanu hoosgeyno galmudug arrinkaas miyaanu macquul noqonayn yaasinow
farxaan meesha meesha bugto oo xaaladu ka xuntahayba waa halkaa waxaa la yidhi nin baa wuxuu arkay baa la yidhi ugaas biciid biciid buu is yidhi aada ugaasatid banjooga marka biciidkiibuu muddo daba joogay biciidkuna aada buu u feejignaa maalintii dambe wuxuu kala soo duldhacay meel ugaar badan joogto marka wuxuu is yidhi kollay kan cunno ka heli maysida bal ugaartaa inaad ugu gabatid aad dabageshid biciidkii marka wuxuu didiyey ugaartii kale ninkiibaa marka muddana wuu soo daba joogo ku rafaado toban cish muddo ka badan buu daba socday marka maahmaah buu reebe wuxuu yidhi wacdo ugaar yahow ugaar adna ugaar noqon maysid ugaarku arkaano ugaar noqon mayo walaalaha iyo horta ninkii iyaguna dowladnimo ma rabaan in dawlad cid iyaga arkaysaana dowladnimo dawlad noqon mayso waad ogtao soomaaliya oo dhani waxay u xaniman tahay oo la degilaadahay waa koonfurta gaalkacyo ilaa muqdisho inta udhaxaysa maamul baa iyadii laga dhisilaayahay iyagii baa heshiin la iyagii baa wax wada qabsan la caasimadii soomaaliya qaranka soomaaliya waad ogtahay toddobiiyo toban sana magaalada muqdisho ay haysteen oo iyagii ku heshiin waayeen oo villa soomaaliya geli waayeen soomaali jacayl iyo nabad jacayl baa inta reer puntland halkaan uga tageen oo ciidan iyo qalab iyo dhaqaale waxay hayeen geeyeen baa villa soomaaliya war qashinkana ha laga qaado calanka buluga ahaana ha laga mudo iyo waxay gaareen heeray muqaawimo caruurtooda inta bam kusoo xiraan ay ku qarxiyaan haddeeray weli ka taaganta xamar cidina saake toddobiiyo tobanka degmo xamar cidina saake lama maamusho marka sheegashada nala sheeganayaa horta dhibtuba intay ka timid weeye sagaashan iyo kowdiina reeraha gaalka cidageli siliga kenyay tageen iyagoo raba dadka joogay inay ku xukumaan soomaalidaayo aan af soomaaligaba aqoon ilaa boosaase iyo si raas gamboor iyo raas casayr xoog inta ku qabsadaan inay maamulaan bay dabceen waxa marka ay hadda saddexda degmo ku sheeganayaan oo leeyihiin majority baan xukanayo gobolka mudug iyo annagaa nala hoos keenaya galmudug baa hoos imaanaya dabici ay qarannimada soomaaliyana ku dumiyeen haddana rab soomaaliya ku degi leedahay weeye hagaag aad baad umahadsan tahay si wacan baanu fahanay su-aashaas su-aasha kale aan kuweydiinaya waxa weeye nabadoone maamulka puntland oo ahaa maamul qaangaada oo toddoba iyo toban sannadood ka arriminaya deegaanada dadka siyaasadiisa dhaliilaa waxay leeyihiin wuxuu ku guul daraystay kow gobolka mudug oo dhan inuu maamulka hoos keeno labo maamulkan iminka jira oo uu hoggaanka ka yahay professor cabdiweli maxamed cali gaas difaaca deegaankan siyaasad cad oo dadkaasi ay ku nabadgelayaan ama magaalada gaalkacyo lagaga ilaaliyo arrimo noocan oo kale inay ka dhacaan lama iman sidaa ma aaminsan tahay adigu maya ma aaminsani waxaana u aaminsanayn maamulka horta professor cabdiweli hadda laba sanoo jiraa waxaa la oran karaa toddobiyo tobankii sano oo puntland sideed iyo tobankii sano hadda u buuxsantay sideed iyo tobankaas sano ay dhisnayd waa maamulkii ugu horreeyey oo magaalada gaalkacyo taga oo wax ka qabta oo hay-adihii dawladda ka hirgeliya oo hantidii dawladda gacanta kusoo celiya oo bilicda magaalada hagaajiya waxyaalaha hadda gaalkacyo colaada ugu socotana sabab waxa u ah siyaasada gaalkacyo hadda maanta ka oogan dawladda federaalka baa ka dambaysa xasan sheikh iyo ururkiisa dam jadiid baana ka dambeeya waxaana ku caddaynaynaa galmudug oo magaalada cadaada keliya wey dhuusamareeb waxaa haysta ahlusunna waljamaaca balanballe iyo caabud waaqna waxaa haysta mareexaan oo ahlusunna waljamaaca wax la dhistay hobyo xaradheerada shabaab baa haysta magaalada cadaada keliya xasan wuxuu dastuurkii qaranka oo dhan inta u jabiyey oo dhaqaalihii wadanka oo dhan ku loobingareeyeybu cabdikariin oo dam jadiida oo ku guul daraystay inuu wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya isagoo ashaashada inta soo fadhiistay buu yidhi waa ku fashilmay inaan amnigii soomaaliya ku fillaado iyo amnigii magaalada muqdisho kuma filli waana is-casili cabdikariin oo noocaas ahbuu inta soo kaxeeyey oo cadaada keenay oo dhaqaale ku bixiyeybu wuxuu yidhi galmudug madax ka noqo si aan cimri dharar u helana xaalada soomaaliya meesha daarood iyo hawiya weligii iska haynayaan waa gaalkacyo gaalkacyo rabshaha laga sameeyo waxyaalaha hadda magaalada loo rabshayo magaalada gaalkacyo inay noqoto caasumada soomaaliya meel la wada leeyahay inay noqoto lagu wada noolaada aanu diyaar u ahayn walaalaha iyo aanu inta isfahamno kusoo dhaweyno soomaali magaalada bilicdeeda la hagaajiyo jidadkeeda la hagaajiyo madaxtooyeye nidaam loo dhiso waxaan qabaa siyaasadan two thousand sixteenka ah oo xasan sheikh uu rabo inuu laba sano korofsado meesha wax laga carqaladeyn karaa inay gaalkacyo tahay oo xasilooni darra haddii laga abuuro la oran karo soomaaliya dagaal qabaalba qabiil baa ka bilowday oo nabadgelyadeedu ma fiicna doorasho marka lagama qaban karo waad ogtao hadda reer puntland waxay aqbaleen oo soo dhaweeyeen in systemkan degmooyinka wax lagu qaybiyo dadkana codkooda la weydiiyo nidaamka xildhibaanaduna ay degmooyinka ku yimaadaan lix gobol oo kamid ah hadda lix boqol oo qof lagu shiriya amisom waardiyeyn mayn dhibaata kama dhicin puntland marka dawladnimadeedu waxaan qabaa inay dawladnimo qaangaar tahay amniga gaalkacyana kuma ay guuldaraysan waxyaalaha dhacaya waxa wey dee tixgelin baanu walaalahay siinayna inay galmudug deegaankooda dhistaan oo nadaamsanaan oo dhulku taakataaku adduunku deris u yahay inaanu deris noqono istixgeliyaanu jecel lahay laakiin haddee waad garan kartaayo qof la yidhi waa lagu leeyahay adoo dhan oo sidii downloadka baalkan internet-kan waxaan maqlaa gobol baa wax laga soo download gareeya marka sheegashada walaalaaya ay leeyihiin annagaa majority waa waa downloadkaas gobolka oo kale maaha wax xaqiiqa ku fadhiya hobyo iyo xarar dheerana hadee dhulku ama isku baaxadna ah degmooyin ahaana hadda magaalada hobyo laba boqol iyo konton sanaanu ka talinayna daartii ugu horreysay cali yuusuf cali baa ka dhisay kenadiid magaalada siyaareheeda anagaa le xaradheera anaga ceelbuur anagaa le waa caan kulli fiyaalayaasha magaalooyinka iyo aasaaskooda waxaa iska lahaa daarood baa lahaa saaka mudici kuma ahan guryahay adee qofkii dhaxlay baa lehoo asal ahaan hantida ilaahay milkisiiyey laakiin saaka xaradheeri iyo hobyo iyo ceelbuur baanu ka talinaynaa malihin walaalaayana inay yidhaahdaan gaalkacyo waa ka talinaynaa gardaray ku tahay waxyaalaha hadda arrintu isla qaban laadahayna waa ka qayb waxaan filayaa hadalku gebagabay inuu ina ka yahay wixii kaloo aad weydiisa alan wasahla aad baad umahadsan tahay waa hagaag su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayaa nabadoon yaasiin haddii arrintu khasaaraha intaa la eeg nabdaraada u dhacay imikana aad caddaysay in ciidamo ku gurmayaan meeshii dhan kastaba ha ahaatee dadkuna ay barakaca bilaabeen maxay noqonaysaa tallaabada xigaysaa tan tillaabada xigaysaa waxaa weye walaal magaalada khasab bay ku tahay puntland haddii wanaag iyo walaalnimo ay wax ku weydo oo walaalahayo ay garaysan waayaan derisnimada xaafadda beraxley duulaan laguma aha looma diidana galmudugtooda hadday noqoto keligeed galmudug oo dhan hadday xaafadda beraxley noqoto wax culaysa annaga naguma aha deegaamadooda kalena dee lagumaba haysto waxa hadda dhibtu ka jirtaa waa deegaanka puntland magaalada gaalkacyo u ah guryaha iyagii iyo deegaamadayadii bakaaradayadii baan walaalahay kusoo dhaweyno ay degan yihiin maalin walba iyagu guryaha iyagii degan oo xaafadaha iyaga inta noogu yimaadaan inay yidhaahdaan horumar laga samayn mayana puntlandna ku dulqaadan maysa nana ku dulqaadan mayna tan labaad labadii kun yay ahayd sidaan oo kale markay magaalada motor inta ula dhaceen konton qof baa dhibashiya qaabax noqotay la isma weydiin lagama wada hadlin maxaad saa u yeesheen lama oran hadda ka hor eraboorka gaalkacyo waxay ku rideen motor ku dhufteen waa u gubtay la isma weydiin marka dee belen lama dugsan karo khasab bay noqonaysaa qofku inuu nolol uu aamini karo inuu ku noolaado ama deris wanaagsan inuu helo ama deris xun inuu leeyahayo derisnimadaas uu u diyaar garoob dariskiisa xubsiduu ula noolaan lahaa uga nabadgeli lahaa uu ka tabarushaysto marka puntland wadaxaajooday wadahadalna waa ogol lahay markii hore aan hormariyey oo waxaan diyaar u nahay soomaali oo dhan inay gaalkacyo garsoor ka noqoto ama gobolka mudug cidda ku gardaranay cidda ku garleen marka haddaanu intaa ogol lahay inaanu isdifaacnana xaqaanu uleenahay laakiin ma qabo inaanu cid dulmino walaalahayana hadda dulmi haddaanu la rabnaade haddaanaan dhibaatadooda danaynayna waagii horeaanu oran lahay naga jooga ama labayo toddobiyo tobanka sano ay nala deganaayeen oo xaafad yara iyagoo ah aanu u ogolayn inay xaafadooda iyagu ka taliyaan baanu dhibaato ugeysan lahayn weli intaa gaalkacyo la wada deganaa hal xabadii maalin kama dhicin xaafadooda waxaan kaloo ku xusuusinayaa dadka madasha ku jira xusuusinaya shantii sano ugu dambeysay annaga reer puntland toddobaatan iyo sideed qof baa magaalada gaalkacyo naloo ka dilay oo madax duub lagu dilay cid kale nooma imaan hal qofna magaalada xaafadda baraxle kuma dhiman dad caqlilah waanu nahay nabadinimada xulan leynaya inay walaalaha yihiin u dareensanayn laakiin hadde fal aanaan qofkiisii hebel oran karin inaanu qof kale u dhibaataynaanu ka cararayn ganacsatadii baa ka qaxday dadkii cilmiga lahaabaa ka tegey nooc barakicinay ahayd kan hadda mootarka iyo xabada ridkaan hadda xaafadaha magaalada meeshii la arka xabad loo ridayaana waa system systemkii lamid a siga baanu joognaayo walaalahay haddaysan caqliga caqliga ay ku joogaan dhaama aysan la imaan waxaa filayaa inaan la isuray
aada iyo aad baad umahadsan tahay nabadoon yaasiin cabdisamed cumar oo madasha caawa marti noogu ahaa waxaan kusoo gabagabeynayaa su-aal shaksiyan ku weydiinaya yaasiin waxaan xusuustaa sanadihii labadii kun iyo koob iyo tobankii iyo labadii kun iyo labiyo tobankii aada waxaad uga mid ahay dadkii siyaasadii maamulka hore ee faroole dhaliili jiray inay hagartay deegaankaana aada ugu dhaliili jiray imikana waxaan sidaan warka ku hayo waxaa tahay dadka ugu dhow dhow madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ma mahadiseen maamulkan cusub oo ma ka raysateen kii faroole mise wax isbedelihoo weyn oo la taaban karaa ma jira
ha waa mahadinay waa ka rays kuu sheegayo aan kulahay madaxduubkaa lagu dilay intii xukuumaddii faroole jirtaa la laayay xoogooda afartan iyo laba qof oo kamid a xukuumaddii faroole intay jirtay baa gaalkacyo lagu dilay oo dadka mudankiisii ahaa labadii sano hadda cabdiweli joogeena laba qof baa dhimatay xagga amniga marka waxaanu isleenahay isbedel baa yimid xagga horumarkana dagaalkacyo markii hore aan kuu sheegay ama faroola ha noqoto ama cabda ha noqoto ama cabdullaahi ha noqotee waxqabadka dawlad dagaalkacyo marka sidaasaan u mahadinay xukuumadda cabdiweli aada iyo aad baad umahadsan tahay nabadoon yaasiin cabdisamed cumar oo waxaa weye khadka telefoonka kaga jiray magaalada garowe oo caawa marti noogu ahaa barnaamijka xog waraysi ee aalaaba ka baxaa madasha sigisti oo lagu falanqeeya siyaasadda soomaaliya aad iyo aad baanu nabadoona kaaga mahadnaqaynaa waktiga aadna siisay iyo sida aad nooga shaafiday su-aalihii dhammaan aanu ku weydiinay iyo guud ahaanba deegaanka oo xaalada uu kusugan yahay aada iyo aad baanu ku salaamayna boqol kiiba boqol waraysiga inta aynu waraysigan mid la mid lamida kulmi doono dhegeystayaal dhamaantiin waxaan idinkaga tegay sidaa iyo nabadgelyo